alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf lanbiyaai walmursaliina nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi wasalam wabacd qiraabkii baynu soo wadnay amaba almudaaraba waxaa dabeetana uu soo xusay ixtiraazaat halkaa hore shuruudihii uu taxay ka hoos baxayay waxa uu ku daray marka waa in waxani uu yahay caynka caynkaas waa inaan ahayn walaa calaa ana liaxadihima ribxa sinfin mucayan walaa casharata daraan walaa calaa ana aribxa ribxi kulahu liaxadihima inuu midkood usugnaado taa waxba kuma ansaxayso walaa calaa ana almaalika yacmalu macahu taana waxba kuma ansaxaya waxa ay ku heshiiyeen hala shaqeeyo bal adiguna xoolahan qaado kusoo shaqee dee wax alla wixii faa'iide ka soo baxana hebel ha qaato hebelkan ay sheegayaan waa labadooda midkood kii kale xaguu kacay inay qabni iyo qarar iska soconaya tahay waa macruuf oo midkood baa dee dhacan marka la yidhaahdo maaligii xoolaha lahaa hallaa wixii ka soo baxa meesha ha iska qaato ama la yidhaahdo caamilkan xoolaha ku shaqaynaya wixii ka soo baxa ha iska qaato dee meesha qarar baa jira iyo qabni sidaa darteed ma ansaxaysaba waxa uu ixtiraas u yahay bijuzin macluumin min aribx in lagu shaqeeyo maaligii waxay shardi ka dhigeen inuu ninka maaligaahi la shaqeeyo anaa kula shaqaynaya macnaha dee kalsooni darra halkaana ka muuqanaysa iyo xanibaad ile qofkani marka la idhaahdo waxaa lagaa yaqaanaa faa-iide aynu qaybsano dhinacuu doono u ridaya wuxuunu raadinayaa un tasaruf dhamaystiran buu la imanaya cidduu doonu la mucaamalaya siduu doonu waxu wadaya halla wixii faa-ida kasoo kordhaysuu raadinaya laakiin marka uu dha anaa ku daba fadhiya dee dhibkeeday leedahay wa wadiifatu lcaamil shaqadiibu ayaa loo qaybiyey marka kan maaliga ah iyo iyo kan dee xoolaha ku shaqaynaya wa wadiifatu lcaamili ninkan shaqaynaya shaqadiisu atijaaratu waa inuu ku shaqeeyo wixii iyo wa tawaabicuhaa wixii la socdoo dhan haddii ay wakaalasho tahay haddii ay wadwadid kale tahayba binadari fiirin sida wanaagsan oo fiiriyo iyo walixtiyaati dadaal saasuu wax ku wadaya waa inuu wixii dee ku shaqeeya hallo wixii cuquud ahee tijaaradiisaa soo raacayana waa inuu wax ku wadaa meesha saalix u ee wanaajinaya nadar iyo ixtiyaadna waa inuu sameeya inuu dadaalaa meesha danta ku jirtana la socdaa haddii aynu sidaa nidhi buuri falaa yabiicu biqabnin kada wax ku iibin maayo iyo wax nuqsaanidee ay ku jirta maalka walaa nasiatin amaahna wax kuma iibinayo walaa yusaafiru bilaa idnin waxaan haddii la yidhi la fadhi idan la-aan kuma safrayo iyo wanaxwi dalika waxay wixii lamida qabni dee yuu ku iibinin wixii uu iibin lahaa ninkani oo qabnigani qabnin faaxish liannahu wakiil taqadama anahu laa yatasaraf ila bilmaslaxa waa iska wakiil kaa wixii maalka dantiisa ahun inuu ula kaco mooyaane dee meel khasaare yuururo ah shul ama shul meelahana yidhaahda dhan uun wixiisi ay markaa u dhacayaan taa khatar baa la yidhaha maya nasiiaduna waa amaah amaahbu had iyo jeer waxay isaga badan tahay in arrinkeedu uu dee xagga dhacmiddu u dhowya nagaadiga iyo socodka inta badan khatartu waxay ku badan tahay socodka oo burcad iyo wixii oo isbedel ku dhacay iyo meelaan la hubin oo loo kaxeeyo iyo waxaasay u badan yihin kaadaanu idan uhaysanyo kuwaa ku waxayn falaw sharada caleyhi haddaba haddii uu shardiyo macnaha halkaa hore dee qofkan caamilka ahi waa inuu tasaruf dhamaystiran helaa wey hadduu xaniba buu ka hadlay kolka falaw sharada caleyh maaligii baa wuxuu caamilkii ku shardiyey an yashtariya xindatan qamadiinu soo ibiyo fayadxanu dabeetna uu ridqo wayakbizu dabeedna uu dubo aw mase azlan soo ibi buuhi dun fayansiju markaa dhar inuu ka tolo wayabiicu uu iibiyo aw mase waxa uu ku shardiyey anlaa yatasaraf inaanu kuba shaqayninba ilaa fii kada waxaasun mooyaane aanu ka shaqaynin shaygaasoo keliya un ka shaqeyn wahuwa shaygaasina casiiz lwujuud helidiisu waaba iska adagta ama mase laa yucaamila alcaamil caamilkii inaanu laba shaqaysanin ilaa zaydan hebel oo keliyaad la shaqayn kar ka shaqaysan kartaabu wax kala iibsan kartaan fasada dee in kaloo arrimoodba waa ku fasaaday waxaa yidhi xanibaad baa meeshii kasoo koran ninkii riix ma keeni kare eh isku oodan weeye arrinkani dib ugu noqo wuxuu ihi bahashaa qaad dabeetana ridiq dabeedna ama laxoox ka dhiga ma kimid maxaa musalsalkan dheer isaga geliyey muu yidhaahda faa-idun baa kaa ayuunbaa kaa yaqaan ka aqaana laakin uu yidhaha intanoo marxaladood mari dee bille wuxuu ku ridqow ah hadduu ridqana oo uu dubana cidiba ka iibsan weydi oo aan bile taasiba aanay suuq lahayn iyadoo majaalaad iyo meelo kale oo laga hawlgaloo faa-iide laga helaya ay jirto asligana waa duntii duntaa falki bu i shaqaalo diro te intood dhar ka samayso taasun iibi iyadoo qudhigeedu inay suuq yeelan weydaa suuragala wuxuunaad ka shaqayn kartaa bu i kama shaqayn karaysid ilaa fi kada waa shay mucayanahu adigun ka shaqee dee adhiguba bilo dhan ayaan cidiba iibsan lala dhoofinin ama uu dhulka yaalaayo oon faa-iide laga helin waa tusaale shayganina waa casiisul wujuud oo dee helidiisa adag amaba faa-idaanu yeelanayn ama waxa uu ku xanibay uu leeyahay hebel un baad la tacaamuli kartaa dadka oo dhan maya laakin hebelkaasun adna wax ka iibso isna waxa kaa iibsado sidaasun arrinku ha noqdo dee faa-iidadii la doonayay kama dhalanayso tani isagiiyo wakiilku way ku kala duwan yihin tan waxay u kala duwan yihin wakiilkii dee xoolihiisa isagu mushqaadin buu qaadanayay oo xooluhu ugu shaqaynaya laakin kani isagii baa faa-iide laga rabaa marka heegga haloo sii daayo haddii la yidhi wuu fasahaaday heshiiskani oo wuu buray xaggee loo guuraya ninkanina ilan adduun buu doonaya ninkanna wixiisi in loo soo celiyaa buu rabaa waa tan marka fa xaytu fasada marka heshiisku buro nafada waxa fulaya tasarufu alcaamil caamilka shaqadiisi way soconaysaa may xumaanin biujrati lmithli bay ku soconaysaa ujrat lmithl ninkan caamilka ahi masaa'ilkan lagu xidhay buu wax ku iibiyey faa-iidaaba kasoo baxday meeshii faa-iidada waxa iskale iyo ra-sumaalkiiba ninkii lacagta udhiibay ninkan caamilka ahina ujrat lmithli buu leeyahy ujrat lmithli macnaheedu waa maxa had iyo jeer cuquuddu markay fasaadaan hadii ruux dumar oo la meherinaya ay tahay waxay leedahay mehrulmithli hadii cid kale wada wada shaqaysanaysa ay tahayna ujratulmithli buu qofkani leeyahay waa mushaharka markaas xero suuqa wixii ama mushahar nooda ama yawmiye nooda oo dadkuna waa dabaqaad qof yoomiye qaaliya iyo qof yoomiye dhexe iyo qof yoomiye hoose qaata iyo kuwa dee markaa uu ka qeyb galay unbaa lagu daraya markaa isagu dee yawmiyihiisii buu qaadanaya ninkana wixii faa-iida usoo baxuu qaadan haddaan faa-iidaba jirinna dee lacagtiisii raasumaalkiibuu la noqon wakulu ribxi lilmaalik wakaa saasuu ku yihi marka faa-iidadiina dee ninkan maaliggaasi qaadanaya kana mushqaad buu leeyahy ilaa idaa qaala almaaliku maaligii inuu yihi mooyaane alribxu kulluhu lii falaa shaya lilcaamil xaaladdaa iyada caamilku shaahayn maayo markii hore heshiiska waxay ku wada galeen oo maaliguu yidhi niyow hebelow lacagtan qaad ku soo shaqee xalla wixii faa-iide kasoo baxay iyo raasamaalkabana anaa iska leh waayahay buui isagiina waa kan la shaqo tegay dee faa-iide badan soo saaray dee almuslimuuna calaa shuruudiin baa la yidhi mutabaricun baa lagaa soo qaaday wey khayrlaasiyo kolkii hore haddii aada ogolaatay inaad shaqayso onaad waxba qaadan dee maanta maxaa isbedeleed wax ku doonaysa ila heshiiskii hore la tixraacaya marka haddii caqdigii la fasakay iyo haddii laga guuraba amaba marka horeba dee mu ansaxaynin bu ku yihi waxba male ninkani waa mutabaric damac baan ku jirin be marxaladaa horena waxa yawmiyaha loo siiyey dee damac baa ku jiray qof oo qof wax doonayuha falaa shaya lilcaamil wamataa fasakahu axaduhumaa midkood marka uu fasako uu ka guuro aw junna ama la waalo aw uqmiya calayhi ama dee uu suuxo in fasaka alcaqd caqdigiibaa fasakmaya fayalzamu alcaamila caamilkii waxaa waajib ku ah tandiidu ra'si lmaal ra-sulmaalkii dee inuu sarifo si loo xisaabtamo caqdigan isaga ah ee mudaarabada ah waa kii kasoo hadlay oo dee labada qof mid waliba waa iska fasakan karaya ama waxyaabaha uu soo sheegayba liannahu jaa-is min adarafayn oo labada dhinacba waxa uu ka ahaa jaa-isu tarafayn buu ka ahaa markaa kana wuu fasakhan karayay maaligu kan caamilkuna wuu fasakhan karayay haddaba haddii ay dhacdo labadooduba in ay fasakhdaan ama midkoodu fasakhdo ama dhibaato kaleba ay soo korodho oo uu waasho midkood ama uu suuxo caqdigii wuu buraya si haddaba loo kala baxo loo xisaabtamo tandiib waa inuu yimaadaa waa in la sarifaa dee alaabtii iyo badeecaddii ra-sumaalka ahayd ee uu ninkani hayay ilan kolkii horeba waxaa loo dhiibay naqdi wa kawnu lmaali naqdan khaalisan lacag bay ahayd kolkii hore loo dhiibay maantana si loo xisaabtamo oo wixii ay saafi u noqdaan ha lacageeyo oo ha wada iibiyo dabeetana kaashka ah ha la kala tirsado haddii la murmana wlqawlu qawlu lcaamil caamilkaa la rumaysanaya ila yadiisu ammaanayay fii qadri ra'si lmaal ra-sulmaalka intii u ahaa wa fii raddihi celintiisa iyo wa fii maa yaddaci wixii uu sheegto oo min halaakina iyo wa fii maa yudacaa calayhi wixii loo sheegto oo min alkhiyaanati ah intanba ninkan baa lagu dhaarinaya ilan dhaarta lafdigeediibaa waxay leedahay in cid lagu horreysiiyo ka ama asalka ku taagan ama markaa yadiisu ammaano tahay amiinka ah marka qadru ra'silmaal bay ku murmeenoo ninkani wuxuu leeyahay niyo anugu waxa aan kuu dhiibay laba kun isaguna wuxuu leeyahay kun marka caamilkunbaa inay kun ahayd lagu dhaarinaya waxaabuu caamilkii leeyahay wafii raddihi masaladaa weeyaane waan kuu soo celiyey raasumaalkii aan kaa qaaday tiri kusoo shaqee waataan kuu soo celiyey buu leeyahay may maad soo celiya akhi waa kugu maqanta caamilkii oo ku dhaaro asalku wuxuu ahaa in waa la isla waafaqsan yahay in loo dhiibay ninkan marka inaanad soo celinin ku dhaaro wa fii ma yaddaci min min halaak waar wixii way baabeen bu leeyay way gubteenba khasaaraa yimid wixii aad ii dhiibteen ku shaqayn laha way baabeen may baabiina meel bay ku yaallaan ku leeyahay caamilka ku dhaaro wey khiyaana loo sheegtay oo war khiyaano ma khaa-in ma ihiye dee qof ammaano lahoo wixii sidiisii waday baana wixii kasoo baxaya raasumaalkiina waa kuwan kanna wuxuu leeyahy waxbaad isweydaarin caamilka lagu dhaarinayaa in aanu waxba isweydaarinin ila isaga amiin ahaaye wa in ikhtalafaa haddii ay haddaba isku khilaafaan fii qadri ribxi almashruud wixii la shardiyey qadarkiisa taxaalafaa way isla dhaaran doonaan isla dhaaranayaan marka اktilaaf mutabaayicin wakana ribxu bacda اfaski kulh lilmalik walcaamil ujratu mil ribxa mashruudka ah u kuu sheegayaa masalan maaligii waxa uu leeyahay wixii soo baxa waxaynu ku heshiinay saddex meeloodoo meel in lagu siiyo oo aada qaadato boqol kiiba shan iyo soddon boqol kiiba dhowr iyo soddon inaad qaadato kan kalena wuxuu leeyahay maya boqol kiiba konton baynu ku heshiinay inaan qaato adna aada konton qaadato ogabe waa la iskhilaafay oo dee ninkan baa wax yar la doonaya maaliga ah caamilkiina dee wax ka badan buu rabaa way isla dhaaranayaan kana waa lu maraya kana wa le sidii labadii mutabaayacaynka ah hadii walla la marana dee faskulcaqdi baa ku xigaya mid waliba muducina waaya muddo caleyhina waaya marka haddii caqdigan iyo heshiiskani uu fasakhmo dee waataad hore kusoo marayse ra-sumaalkii iyo ribxiibaa waxa wada qaadanaya kuma maaligii baa iska wada qaadanaya ninkan isagu caamilka ana yawmiyuu leeyahay ama mushaar mid kasta la idhaahde musha wuxuu qaadanaya isaguna ujrat lmitr taasaa lagu kala tegaya taxaalafaad wataa walaa yamliku lcaamilu xisatahu caamilku qaybtiisa kuma milkiyo min aribxi kamid a ilaa bilqismati qaybtunbuu ku milkiyaa masale kalaa meesha jirta masalan markan la faa-iido ee xoolihii la rogrogaya ay faa-iida ka muuqato faa-iidada soo baxday dee caamilku dabcan qayb buu ku leeyahay qaybtan goormuu maalig ku noqon karaa ee uu cidduu doono siin karaa ee uu ku tasarufi karaa sheerkiis iyo intuu lahaa ma marka waxani ay isqoraan ee xisaab ahaan ay ku muuqato in la faa-iiday mise intoo la qaybiyo marka ninba intiisii la hordhigo maya marka la qaybiyo ee raasumaalkiina halkaa la iska dhigo faa-iidadiina ay soo baxday laba loo kala jebiyo ama saddex meelood loo kala jebiyo kolkaasu intiisii milkiyaya inta ka horeysa ma milkiyayo oo milkigan dee wax weyn baa daba socda haddii la yidhaahdo wuu milkiyaya cidduu doonuu siin karaa ciduu doonu ku darsan karaa siduu doonu odhan karaa haddii la idhahdo ma milkiyayana dee ma taabanaya weli maalkiibay kamid ahaanaysa marka biuhuur kuma milkiyayo laakin bilqismati qaybtuu ku milkiyaya laba arrimood oo kala duwan marka la ogaado in la faa'iiday milkii maaye marka la qaybiyo ee qofba wixiisa loo dhigo goortaasu maalik ku noqonaya almusaabiqa baabu lmusaaqaat dheh musaaqaadkii buu halkan ku sheegaya markaa musaaqaadkani waa nakiishii iyo cinabkii oo qofuu ka shaqeeyo dabeedna wixii kasoo baxaya oo midhaha kasoo bixi doona qeyb kamida qaato daliilkooda waxa weeye sida imaam muslim uu warinayo ibnu cumarna nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ka arkay qoladii khaybar deganayd ee yahuudda ahayd ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi nakiisha haya oo idinku beera wixii markaa midho kasoo baxa laga helo ayaa qadarkaa leedi bishadri maa yakhruju minha min thamar aw zarc ama sarac ha ahaado ama midho ha ahaadee beertaa haya beeraha ah idinku mas-uul ka ahaadoo ka shaqeeya markaa qeybna qaata qeybna noo keena midhahaas waxaa kaloo bukhaari uu wariyey ansaartu ridwan ullahi calayhim qolyihii reer madiina markii asxaabtii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay madiine ka hijroodeen ay u tegeen asxaabtii muhaajiriinta ahaa waxay yidhahdeen laba qaybood noogu qaybi bay yidhahdeen ansaarta nebi maxamed oo laba nakiishayada noogu qaybi nimankan walaalaha iyaga ah waxba ka haysan mayne nakiisha aanu leenahay badhna iyaga sii badhna anagu aanu qaadano laa buu markaa nebigu yhi calayhi salaatu wasalaam maye saa yeeli maysa marka waxay yidhahan haddaba iyo anaguna aanu nakiisha yeelano iyaguna wixii hawsheeda ha qabteen dee wixii kasoo baxana aan wada yeelano sidii baa markaa ansaartii muhaajiriintiina ay yeeleen faqaaluu samicnaa waatacna saasaan maqalnay yeelayna marka adiladeeda taasaa kamid ah waxaanay ku gooni tahay nakiisha iyo geedkan karamka la idhaahdo ee cinabka uu ka baxo labadaasun bay ku goonita laakin zaricii kale fasalka kuxigu isaga ku sheegi doonaa tasixu way ka ansaxaysa miman yasixu qiraadu qofkii qiraadkiisa uu ansaxayay ee tasarufka lahaa calaa karmin wanaqlin khaasatan labadaa geedun bay ka ansaxdaa karmiga oo geedkii cinabkuu ka baxaya iyo geedkii nakiisha labadaasun baa laga shaqaynaya waa inta uu xadiidku kusoo arooray maqrusayni kuwaasoo dee tallaalan oo macnaha dee beeran oo am cidla oolin ilaa muddatin muddo ayaa la qabsanayaa oo musaaqaadka la wadaya yabqaa fiiha shajaru geedku dee uu joogayo wa yudmiru haaliban sida faraha badanna inuu ku midhaysto ay suuragal tahay bijuz-in baa lagu wada shaqaynaya ama wax lagu waraabinaya macluumin la garanayo oo min athamarati midhaha kamida ka hulusin wa rubucin kalqiraad baanu halkaa kala mid yihi wayamliku waana milkiyayaa qofkan saaqiga ahay xisatahu qeybtiisa oo min athamarati ka ahaatay biduhuuri markay soo muuqato waxa uu ku yihi cid walba musaaqaadkani kama ansaxeen kani waa malikul shajara geeda ayuu markaa maaligeedii yahay kana waa qofkii saaqiga ahaa ee caamilka ahaa ee ka shaqaynayay marka kii qiraadku uu ka ansaxaya dee jaa-isu tasarufka ahaa unbuu ka maantana ka ansaxaya waxaanay ku banaan tahay oo keliya oo dee nas kusoo arooray dhirtaa nakiisha timirtu ay ka baxdo iyo dhirtaa karamka la yidhaahdo ee cinabkuu ka baxo kuwaasaa laga shaqaynayaa waxa markaa shuruuddeeda ka mid a in imika caamilkan aan lalahayn beer laakiin dhir beeran oo dee la ta'biirinayo macnaha dee kalab iyo kadhadig ubaxiisii la isdhex gelinayo oo la waraabinayo oo la safaynayo siduu sheegi doono waa inay tahay dhir beeran waa inay tahay maqruuseynku musaaqaadkan muddo waa in lagu heshiiyaa geedku joogayo laakiin wakti uu geedku dee meesha ka baxaya ama dhir cimrigeediiba uu sii socdo dee caamilkii lagu lugoyn maayo muddada had iyo jeer lagu heshiiyey in la waraabiyo waa muddo haaliban midho ay ku dhali karto laakiin haddii iyadii oo lix bilood ku dhalaysa la yidhaahdo waxaad waraabinaysaa laba biloodun laba biloodun baad ka shaqaynaysaa meeshan oad waraabinaysa oo dee markaa wax alla wax kasoo go-ayaaba ma jiro waktigeediiba lama gaadhinba waxa uu qofkani qaadanaya ma lacag ba ma midhaha qayb ka midaba waa midhaha qayb ka mida bijuzin macluumin min athamara sidaa uu nimankaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam u siinayay bishadri maa yakruju minha thuluth iyo rubuc waa tusaalayaashu tana waxaa la- wuxuu caamilkii kula heshiinayaa maaligii lahaa beerta waraabi hagaaji haramaha ka go marka ay dhasho saddex meeloodow meel baad leedahay ama laba meeloodow meel baad qaadanaysa wixii midha ka soo baxa marka kana dhirta iyo dhulkii buu leeyahy kana xooggii iyo hagaajintii iyo habayntii buu leeyahy baa la isu baahan yahay wixii midha ka soo baxana qofkan ka shaqaynaya bilqaطci oo biljadaad marka la gooyo kuma milkiyayo laakiin marka ay isqoraan ee midhahaasi ay dee ka baxaan ay geedka saarayin buu milkiyaya idan hadduu milkiyo dee qaydinku ku goosan karaa cidduu doonuu siin karaa siduu doonayo odhan karaa wayamliku xisatahu min asamarati bihuur duhuurkaasuu ku milkiyaya isaguna bikhilaafi lqiraadi fayamliku lcaamilu zakata xisatihi in kaanat nisaaban shaqadii baa markaa loo kala xadiday labadan wa wadiifatuhu ninkan beerta waraabinaya shaqadiisu waxa weeye an yacmala inuu ka shaqeeyo maa fiihi salaaxu samarati wixii midhaha hagaaggiisuu ku jiro ka talqiixin wa saqyin wa tanqiyati saaqiyatin wa qadci xashiishin mudirin wa naxwi waxaasoo midhan buu ka shaqaynaya hawlaha uu qabanaya waa kuwa ah ilan dadkii hawshan anaale iyo melihid ee adaale waxbaa la isku qabsadaa hawlahoodu waa kuwa ah mucaamalaadka islaamka dee qof walba wixii daw loogu lahaa buu u xadidaya si aan looba murminba nin waliba kitaabkiisuu soo akrisanaya dabeedna la wada ishaaraadkaasaa lagu wada soconaya iyo afgarashada iyadoo aan laba murmin oon dee safaadba imanin jahligaa keena dhacdhaca wixii midhuhu ay ku hagaagayaan ila ninkan midhihii inuu soo saaro la doonaya wax ka helo talqiixu waa geedii oo dee kii labaa midhihiisi intoo la qaado ka dhadig la dhex geliyo dabeetana biidin illaahi buu ku rimaya oo geedkaasi uu ku ubaxaysanaya dhadig saqiguna dee ama mashiina ku waraabiyo ama duulaabkii iyo bahalkii kale ee dee wareegayay wadaantii ha ku waraabiyo ama gacanba tanqiya saaq saaqiya tanqiya saaqiya meelahan adiya jeer gacmada iyo takaariyadan biyaha qaada iyo kuwa waa inuu safeeyaa de haddii ay isbuuxiyaan biyo way jabayan kuwa waa inuu safeeyaa xashiish mudir haramihii wey inuu beertii harameeyo oo dee dhirta had iyo jeer ka shaqaysa biyaha uu ka gooyo oo ka sifeeyo meeshii meel noolu muuqato wa cala almaaliki haddaba kii maalig ahaana waxaa gar loogu leeyahay maa yaxfadu lasla dhirtan wixii ilaalin u ah asalkii inuu kharibma ka ilaalinaya midhaha kuma shaqo laha laakiin geedkii inuu sii joogo wixii caawinaya ka binaa'i xaayidin waa iyadu dayr u dhis waxafri nahrin webigii laga waraabin lahaa oo uu dee ceelkii u afjaro iyo wanaxwihi wixii lamida weelahaasaa gar loogu leeyahay kaalat kaalati lxafr alatii yubaashiruha alcaamilu kamisxaa qalabkii wax lagu qodaye majarafadihii iyo bahalihii kale madaraqyadii iyo faralaydii iyo de waxaan oo dhan ninka caamilkii keeni maayo ninka beerta leh ayay u oolayaan kolkuu caamil ka tagu mid kala yimaadaba dee qalabkan uu ku shaqaynaya sidoo kale beertii in ceel loo qodo dee caamilku ma kari karee ninkani shaqaalaha geliyo jananetarkana ha duldhigo xafru nahri iyo wanaxwi waa la murmay haddaba had iyo jeer fuqahada waxay qadaraan in wixii marka sidaa shuruudihiisii iyo dee caqdigii uu dhamaado haddii khilaaf ka soo baxo qadaagiisina waa la socda walcaamilu amiinu ninkan beerta loo diray waa nin la aaminay fain habatat khiyaanatuhu haddii khiyaanadiisi ay caddaato dumma ilayhi waxaa loo geyn doonaa mushrifan qof oo markaa ilaaliya ayaa loo geynaya sababtuna waxay tahay liana almusaaqaa heshiiska magacan la yidhaahdaa laazimatun wey mid labada dhinacba ka adag oo macnaha aan la furi karin laysa liaxadihima midkood uma sugnaanin faskuhaa inuu ka guuro kal ijaarati bay la mid tahay ijaarada inagu soo socotoon iyadana la fasakhan karin fain lam yataxafad bilmushrif kii ilaaliyaha ahaa dee kaana kumuu joogsanin istujira calayhi waxaa lagu dul kiraynayaa man yacmalu canh qof hawshiisii u dhammaystira oo mushqaadiisiina qaata wax waliba way iska dhici karaane horta markan hore qofkan caamilka ahi waa amiin oo isagaa wixii lagu aaminayaa hadii markaa la idhaahdo waxbuu khiyaameeyna de waa in isagii dhaar lagu yeesho marka haddii ay caddaato oo dee markhaatiyaal sugaan inuu khaa'in yahay mid mushrifa baa loo diraya mushrif mushrifkaasi de waa qof ilaalinaya oo bal isagii ka warhaynaya xaaladiisii iyo dee anaa inuu waxadayo maanta iyo in kale yulaaxidu qof ilaaliya un wey mushrifkani ninkaa beerta ka shaqaynaya bal inuu iibsanaya midhihii iyo in kale iyo sagsaagiisu dee ilaalinaya uu ka warbixinaya isaguna waa ka dhowrsanaya sababtan keentay markaa in lo in la eri waayo oo qof kale loo keeno ayuu ka hadlaya oo waxa ay tahay waa cuquudda la idhaha laazim adarafayn labada dhinacba waa inaan laga bixi karin hayla haddii laga bixi karayo de waxaa dhici lahayd dadkan caamiliinta ah maalikiintu inay la gooyaan oo intuu caamilu yeedha inuu yidhaahdo lixdaa bilood meesha ka shaqeeyo marka ay dee midhuhu bislaadana waynu qaybsanayna markuu laba bilood shaqeeyaa bu odhanaya iska tag mid kaleu haddana u yeedhaya iska tag bu odhanaya saasun bay ku wadi lahayn dadka qaarkood qofkaan dee ilaahay ka cabsanayn idan ilaa la iskala gaadhayo midhuhu inay dee soo go-aan inta ka horeysa nina kama bixi kara baa layi nin walba hambireega halkiisi lagu xidho waa lagu adkeeyey wixii marka ay soo baxaan ayaa dabeetana nin waliba wixiisii la hadaafaya markaasay kala tegaya hadday isgaran waayaan ijaaradan soo socotaana iyaduna waa laazimu arafayno dee siduu sheegi doono dadkii wax kala kiraystay ilaa hawshooda u dhamaado ma ka bixi karaan qof dee iska ibtilaysan buu noqday macaa mushrifkiibuu leefsiiyey oo u jirhsiiyey oo joojinba waayey joog baa la leeyahy istujira calayhi maa yacmalu canh heshiiska ninkuu dhamaystiraade ilaa inta midho ku go-ayaan cid hawshaadii wada shaqaayadaadiina qaadato soo dira baa la leeyahy hadduu diidana dee qaadigaa cid magacaabaya hebel hebel ayaa wakiilka ah hawshii kuu fulinaya oo aamina oo mushqaayadaadii dee isagaa qaadanaya adiguna dee iska sugaya walaa tanfasiku lmusaaqaatu bimowti lmalik bal tastamir wayacmalu man yacmalu canhu dee waa qof isagii un halkiisii gelaya wey isagiina dabaddaa loo tuuraya caqdigiina la fasakhi maayo sidoo kale dee wixiina la cadili maayo ninkan cunaya ama kharibaya lagu dayn maayo labadii dhinacba saasay ku nabadgelaya haddii ninkan uu dhinto maaligaah dee waxa sii wadaya warasadiisii unbaa halkii gelaya ila iyagaa milkiye xoolihii faslu fi lmusaaracati walmukhaabara aaa axaadiista oo adiga ku arkay musaaracada iyo mukhaabarada wuu ku kala sheegi doonaa labadaa ziraacada iyo beeritaanku horta ama dhirtaa hore nakiish iyo karamka hala beero ama hala beeraba midhahan kale waa shay mamduuxaho wanaagsan fardulkifaayana waaba lagu sheegay ninka imaamka ama ummadda mas-uulka kaana waajib waxa ku ah inuu ummadda ku hawlgeliyo inay wax soo saar yeeshaan oo ay wax la soo baxaan maxaa yeelay haddii ay taasi dhacdo dee gaajona way ka nabadgelayaan cadowgoodana bari maayaan oo u baahan maayaan iminka innaga dee mushkilada ugu weyne haysato dadkii waxa weeyaan wax aada u liitay iyo qamadin bay ka sugayaan gaaladii iyo wax yar ay cunaan mushkiladoodiiba waa taa laakiin haddii ay noqon lahaayeen waxan ay cidda kale ka sugayaanba kuwa beerta biyihiina way haystaan xooggiina way hayaan dhulkiina way hayaan waktigiina way hayaan oo dee waa kuwa jaadka dee daamuusaya ee ku dhamaynaya waktigii ee kuraasida la wada fadhiyo dii waktiga goor ilaahay la caabuday qofku wakti uu waxbartiyo wakti uu soo saaro saddexdaa u qaybin lahaa wuxuu fali lahaa qofkii keliya ama beeradha markaa taasi waa mid waajib ku ah ummadda xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen anas unebe ka maqlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yihi maa min muslimin yaqrisu qarsan aw yazracu zarcan fayakulu fiih fayakulu minhu tayrun aw insaanu aw bahiimatun ilaa kaana lahu bihi sadaqa qofku mar kasta oo uu beero geed ama zarac dabeetana uu wax ka cunaan shimbiraha bani aadamka bahaa-imta iyo xoolaha waxa uu ka helayaa sadaqa marna dhulka u dhici maayo waxaa isagu dee laga cunay wixiisa xadiid kaloo tirmidi u warinaya caaisha waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa iltabisu zarc min khabaaya alard khayraadkaa ku qarsoon dhulka dee ka raadiya zaraca oo biyaha ku beerta oo wax soo saara marka habka wax loo soo saarayo dee waa hab xalaalaho ummaddu aanay isku khilaafin oo aanay iskaga hor imanin musaaracadan iyo mukhaabaradannina habkan uu udhigi doono waa dadku habka iskaga hor imanayaan matal qofku isagaa beertiisii beeranaya waa ko ama qofku ufasaxaya odhanayaa beero waa laba ama wuxuu leeyahay intaas oo kaasha ii tiriyo sanadkan iska beero waa saddex intoo dariiqaba way u banaan yihin laakiin intuu dhul dhan ooto inuu idhaahdo waxna beeri maayo xoolana daaqi maayo intuu gudin iyo qor isla hortaago kii agtiisa soo marana waan qarxinaya dabeetana caws uu ka gurto oo marjo uu sito dee waxa horta alla annaasu shurakaau fi talaata fi lkalai wa fi lmaai wa fi nnaar dadku saddex bay shuraka ku yihiin oo cawskaa dhulka ka baxay iyo biyaha ceelasha iyo dabkaa la kala qaadanayo marka kii shurakada aynu ku ahayn haddii usoo biyaysto de isagana intaasaynu leenahay ku xidhan oo xoolahaagu debadda uma bixi karaan hadday kasoo baxaanna waa waras baynu leenahay dee bal abaalkiisa hala tusiye marka reerbaadiha waxyaabaha isku oodmaan bay kamid tahay cawskaa la odanaya laismama seego qofku haddii uu raashin iska beerto dee masaafadan weyneyn buu beeranaya balna wuu kala soo baxaya xoolu cunaa raashinna dee isagaa kala soo baxaya iyo khudradba laakin kolkuu caws oodanayo masaafada uu odanaya waa masaafad aada u weyn dhulka kale dadka kalena wuu la daaqaya jilaalkiina wuxuu doonaya inuu keligii waxhelo alcamalu fi lard dhulkii oo lagaga shaqeeya bibacdi maa yakruju minha waxaa kasoo baxaya qaarkii in kana albadru min ma min almaali haddii shinida uu bixinayo kan dhulka leh sumiya musaaraca musaaraca la ydhaha aw amase min alcaamil badrigii iyo shinidiibaa waxaa bixinaya ninkii shaqaalaha ah sumiya mukhaabara magacaasa la yidhaahdaa wahumaa bailataani labaduba waa ka kac ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane bayna nakhiili bayaadun nakhiisha dhexdeeda ayaa meelo da iska banbanaani jiraan wain kaura haba bato fatasixu lmusaaracatu calayh musaaracadii way ku ansaxaysaa tabacan lilmusaaqaati cala nakhiil waraabintan la waraabinayo beeraha nakhiisha ayay raacaysa wain tafaawata almashruudu fi lmusaaqaati walmusaaraca waxaan la shardiyayo musaaqaadka iyo musaaracadu haba kala bato dib aynu ugu noqono waxa ku i haddii laba nin heshiiyaan nin baa dhul leh markaasaa waxa uu leeyahay hebelow kaalay dhulkan iiga shaqeeyo nakhiishii iyo karamkii soo dhaaf iyaga waa beerid la beerayo ama hadhuun ama arabaki digir waxuun laga beerayo waxa uu leeyahay inoo beero shinidana anaa kuu dhiiba ee qaad dee wixii kasoo baxa unbaad saddex meeloodoo meel qaadan ama nus baad qaadan doonta nusna anaa qaadanaya nus anaa qaadanayo dee beertii anigaa leh adiguna xooggii baad leedaho dee nuska kala qaado wixii inoo soo baxa saasaa lagu heshiiyey musaaraca taa la idhaahdaa ka kac wey iyada waa baati isla tanuun oo kolkaa hore shinida waxa bixinayay ninkan maaliga ah dhulkiina wakaa shinidaad ku shubi lahaydna wataa iyo siidhkii qaad sidaa inoogu beer buu leeyay wixii kasoo baxaynu qaybsan ama ninkii caamilka ahaa buu ku yihi adigu siidhka iyo shinida la kaale shinida lagu shubayo meesha la kaale shinida de waaa meesha lagu shubayo ama arabki ama haruun amoodi tii dee malabka waan isku dawaqayna haddaad tii malabka uqaadatee dadku dee wada beeraley ma aho qof baa laga yaaba inaan dee fahmayn be marka hadduu yidhaahdo adigu shinidana la kaalay xoogana lasoo diyaar garo oo beertaydaa beero wixii kasoo baxaan kala qaybsano mukhaabara la yidhahdaa markaana oo dee ma ansaxayso labada jeerba oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka waxa uu amrayay in markaas wuu nahiyey cadigu calaa kulli xaal nahyi baa kusoo arooray inkastoo masale la isku khilaafo ay tahay oo aimada qaarkood musaaraco banaan ay sheegaan oo iska jaa-is isaguna masalooyinka qaarkood ayuu ku fasirayaa taa banaan musaaraco banaan wuu sheegi doonaa laakiin musaaracada aan hagaagsanaynin waa ta noocaa u taalla mushkiladda dee loo diidayna waxa weeye waxaaba laga yaabaa inuu ninkii tacab galo oo hawl badani ay ku dhacdo oo shinidii uu bixiyo oo dabeetana uu beeru laba bilood ka shaqeeya baado dabeedna muxuu ku tabcay amase ninkii xooggiisii xaguu doonanaya dee kana wuxuu la hortaaganya maxaad soo saartay ila waxaynu ku heshiinay wixii aad soo saarta un dhulkaygan ka beerta inaynu kala jabsano me hadday baaday dee maadaad soodaanta keenay buu leeyahy waa mushkiladaasaa markaa kasoo socota wax la isku qabsanaya qaar isku khilaafayna nabiga isula yimaadeen alcamalu fi lardi dhulkii oo laga shaqeeyo bibacdi maa yakruju minha wixii kasoo baxaya qaarkiina lagaga shaqeeyo oo ninkani wuxuu ku howlgelayaa uu ahaado isagoo qaadan doona waxaa dhulka kasoo baxaya barhkii weliba raaciyo waxaad tidhaahdaa in kaana albadaru min almaalik shinida hadduu bixiyey ninkan dhulka lihi sumiya musaaraca musaaraca la idhaahdaa oo wuxuu ihi shinidii qaad dhulkiina wakaa inoo beeroo badhnaadaa le badhna aniga musaaraca la idhaha baatila dheh aw min alcaamil inta kale waa sideedii laakiin ninkii baa layihi dhulkiina beer badriguna xaggaaga ha ka ahaado shinidana bixi sumiya mukhaabara wahumaa bailataani waxyaabaha macnaha loogu magacaabay mukhaabaraduna dee min alkhaybar bay ka timid oo mukhaabaro mid u eg buu nebigu la galay bay qaarkood ku fasirayaan masala haddaba iyadu banaan masaladaasi waxa weeye markay ida kaanat almusaaraca taabica lilmusaaqaat musaaqaadku wuu soo banaanaa dee waatan aynu iminka soo marnay haddii haddaba dhirta nakiisha ama cinabkii ay dee sidaas seefka isugu hayso laakiin dhul bambanaan ay leedahay oo dhulkaa bambanaan laga beero hadhuun iyo arabakiya waxaa heshiiskana lagu galo in dee ninkan caamilka ahi beerta uu waraabiyo hagaajiyo intan kale ee ziraacadan ka dhex baxdayna iyadana uu ka shaqeeyo dabeed nakiishaa midhaha kasoo baxana qaar uu qaato saracan wixii kasoo go-ana qayb uu qaato haddii nooca ay taho aanay dee mustaqil ahayna taabic ay tahay musaaracadani waa jaa-is wey waxaana lagu fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu reer khaybar qoladaa yahuudda ala heshiinayay waxa uu kula heshiiyey bibacdi maa yakruju minha min hamarin aw zarcin aw zarcin baa la socota wixii ay soo saaraane midhaha ah iyo zarca ku yaala way u isku yaaleen bay markaa aimadaas isku fasirayaan sida madhabkan oo kale zaraca ku dhex yaala iyo nakiisha ah ka wada shaqeeya mid walba wixii kasoo baxa bar qaato barhna noo keena heshiisku saasu ah marka halkaasaa loo daliishanaya waa musaaracadu markay banaan tahay wey tiibu kasoo reebay ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane bayna nakhiili dhirtan la waraabinayo bayaadun meela cadcad macnaha dhulaan beernayn wain kafura haba bato oo inta nakhiishu ka beerantahay haba ka bato fatasixu lmusaaracatu caleyh meeshaa in musaaraca heshiiskaa la idhaa lagu galaa way iska banaantay axaadiidta iyo meelaha ay kusoo aroortay inay banaan tahayna taasaanu ku fasirnay bu tabacan lilmusaaqaati cala nakhiil heshiiskan musaaqaadka ee nakiisha la waraabinayo kaasay raacaysa wain tafaawata almashruudu waxaan la shardiyayaa haba kala bato fi lmusaaqaati walmusaaraca labadooda heshiis waxaa laga qaadanaya ee lagu heshiiye haba kala batee macnaheedu hadii lagu heshiiyo warniyo caamilkii nakiisha wixii midha ka soo baxa adna barh qaado adna barh musaaracada wixii kasoo baxana taashaa sarca adiguna laba meelood qaado adna meeli c labada waa kala tegsan yahay taa xataa haddii lagu heshiiyo waa iska jaa-is waay xukunkeedii markaa saasuu noqday musaaqaadku markay banaanyihin waa markaa kolkan kale axaadiistu ay nahiyeenna taasaa lagu fasirayaabu laakiin wuxuu yihi bishardi anlaa y bishardi an yataxida alcaamil kan shaqaynayaa waa inuu mid u yahay bilardi waannakhiil dhulkan la beerayo ee saraca laga beerayo iyo nakhiishan waa inuu mid u yahay wayacsuru waa inuu adkaanayo ifraadu nakhiili bisaqi beertan dee nakiishu dhirtan dhirta nakiisha ah gooni haddii la yidhi silaa u waraabiyana waa inay adkaanayso walbayaadi bilcimaara meelahan bambanaan haddii la silaa si gaara u camirana waa inaanay iyaduna dee adag tahay oo taabicun mar walba ay noqonayso mar walba taabicnimadii buu sii akidaya iyadu muran ma leh waana markaynu soo qadinay haddii lagu heshiiyo dhulkii inuu qofkani kireeyo oo uu ku kireeyo dahab iyo lacag macnaha kashun inuu ku kireeyo dahab malaha ma jira lacag inuu imika ku kireeyo iyadu waa wax iska jaa-isoo dee waaba tuu nebiguba lahaa taasaa idin muran yare hebelow beertaa beero oo dee aniga intaasun isi inuu yidhaahdo waa mid markaa tafiican wey laakiin haddii musaaqaad ay tahay musaaracana la socoto waa banaanta caamilku waa inuu mutaxid yahay caamilkan musaaqaadka samaynaya waa inuu musaaracada samaynayo waa mid midka labaad nakiishii marka la is idhaahdo iyo kala waraabiya saracan waa inay adkaanayso oo marka biyaha lagu furo nakiisha un waa inuu sarcuna cabayo taabicnimadii baa noocaas marka lagu sii daayo biyihii takaariyada nakiisha unbuu sarcii hareerihiisa ahana ka cabaya haddii la is idhaahdo si gooniya u beero oo dee mustaqil ka dhiga oo camira intan sarcu uu ka baxayo waa in adkaanayso de sidee mustaqil u noqon kartaaba ila nakiisha dhexdeediiba weeyaan geedka dheer hoostiisa beeraha had iyo jeer waxaa lagu beeraa geed gaab markaa nakiishina waa geedkii dheeraa sarcanina waa geed gaabkii ku dhex yaalay markaa lama kala wadi karo oo meel dee gooniya oo munfasil aho si gaara loo camiraya maaha waxay la socotaa bishardi an yacsura albayaadu bilcimaara ifraadu lbayaadi bilcimaara meeshii banaanayd hadii la isdha camirideeda gooni yeeloo mustaqil ka dhigo oo gaar u sarco gaar u waraabiyo gaar uga shaqeeya waa inay adag tige taabicun waa inay tige heshiiska marka la qorayana waa sidan waa an yuqadama lafdu lmusaaqaati waa in lafdu lmusaaqaat la horeysiya fa yaqulu wuxuu odhanaya saaqaytuka wasaaractu warniyahow meeshaasaad ii waraabinaysaa iina beeraysa oo nakiishana waad waraabinaysaa iyo karamka saracan hoosena waad beeriya la soco walaa yafsila baynahumaa waa in markaa aanu kala saarin oo aanu odhanin dee saracanna waad ii beeri baashaa kale nakiishana waad ii waraabin doontaa waana aanu kala saarin tan horunbu sii cadday walaa tajuuzu mukhaabaratu tabacan lilmusaaqaat baashaa mukhaabarada la yidhaha iyada halkaa iska dhig mid banaan ma laha istiqlaal iyo tabac midna kuma banaana wax badan dee kagamay duwanayna waa markuu shinida bixinayo ninkana caamilka ah ayuunba baab lijaara kiradii buu halkana kaga hadlaya baashaa kirada la yidhaahdo dee wixii la kala kiraysanayaa waxay noqonayaan waxyaabo badan islaamkana dee xikmatu mashruuciyatiha kolka la eego baahi baa meesha taala dadku wada maalikiin maaha oo qofku dee wax isku dhan ma heli kara marnaba mar guri buu u baahan yahay mar gaari buu u baahan yahay mar wuxuu u baahan yahay meeluu ku shaqaysto mar qalabuu raacaa buu u baahan yahay kirada oo adiga arkoo dee ummadda inteeda badani waxun bay kiraystaan ama aan gaari kiraysano ama aan kiraysano guri mar walba kiradii baahi baa jirta waana muhimadeedana way leedaho si ummaddu aanay isaga hor imanin de siduu kuu sheegi doono waxyaabaha aynu ku khilaafsannahay waxaa ka mid a baabkan amaba dee sida cuquudda caqdigan hagaagsan sida islaamka waxyaaba aynu ku khilaafsanay muddo ma qorno bakaarkan iga kiree waan kaa kireeye deebaajike dabadeetana hadhown buu soo hindiwaasaya oo so kusoo hor joogsanaya wuxuu kuleeyahay iga soo baxo intii deebaajiga ahaydna waat mid kale uga kordhiyey buu arkay moogta muddo la qabto oo markaa la yidhaahdo sanad toban sano shan sano iyaduna ma jirto haddii ay jirto qudhigeedana waxay isku dayaan inay jebiyaan marka inay laazimu darafaynto qofna aanu ka bixi karin muddana la cayimo waxa mar walba lagu kala kiraysanayana uu qornaado warkeedu ina caddaanaya ayuu ku sheegi doonaa adilo badanna dee way leedaho aayaadka muujinaya waxaa ka mid ah qisadii muuse iyo shucayb ina shucayb waxay tihi markay muuse doonaysay inuu aabaheed dee aabaheed ushaqeeyo ya abat istajir ina khayra man istajarta alqawiyu lamiin aabo qofaad shaqa u dirato qof aamin ahoo hawlkarabaa ugu wanaagsane ninkan muuse shaqaalo ka dhig waa kii sidii ku hawlgeliyay ee heshiis kala saxeexdeen qur-aanku siduu ka warramay dumarka had iyo jeer hooyooyinka marka la furee dee ubadka ay jaqsiinayaan waxyigu waxa uu tilmaamay in la siiyo mushqaadooda fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahun mushqaadoodii hala siiya buu ilaahay kol hadday hooyadii ilmihii ku jaqsiinayso dee ilmaheedii haba ahaada had jaqsiintiina waa in lagu siiyaa markaa mushqaad fi suurati zukruf markuu ilaahay ka warramayay ummadda iyo sida uu xidhiirhkooda u wanaajiyay waxau lahaa liyatakida bacduhum bacdan sukriya ummadda si qaarkoodba qaarka kale ay ugu noqdaan shaqaale oo la isu kiraysto oo qofna mushqaadii u qaato qofna maalkiisii dee loogu shaqeeyo ugu hagaago sukriyan dee ku jees jees maaha laa yaskar qawmun min qawmin waa la diiday sukriyada waa shaqaale wey mar kale masalada ridaaca markuu ilaahay ka warramaya waxau lahaa wain aradtum an tastardicuu wlaadakum falaa junaaxa calaykum idaa sallamtum ma aataytum bilmacruuf haddaa ubadkiina hooyadii ka qaataan oo doontaan ruux kale inay idiin jaqsiiso dee taa mushqaayadeeda siiya markaa mushqaayadeeda si wanaagsan usiisaa dee ilmihii ay idiin jaqsiiso bukhaari waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu hijroonayay inuu kiraystay nin reer beni dayl ah ayuu kiraystay waana ninkii khiriidka ahaa ama daliilka ahaa ee tusinaya waddada waxaa kaloo xadiidku lahaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam actu lajiira ajra qabla an yajifa caraqu qofkan idin shaqeeya mushqaadiisa siiya intaanu dhididkuba ka engegin ama xafiiska ka shaqeeya ama wastaadnimo iyo dee shaqo gacmeed ha qabtee intaanu dhididkiisu engegin hala siiyo wixiisa waa nidaamka wanaagsan ee islaamkaa saas nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu istoobay ayuu ninkii xajaamka ahaa ee toobinlaha ahaa mushqaadiisii ugu shubay halkiibuu dabeedna ka adaafay isagoo faraxsan baab lijaara taasi waa adiladeedii weeyaan tasixu waxa ay ka ansaxaysaa miman qof bay ka ansaxaysaa yasixu bayco uu ansaxayo iibkiisu qofkii waxay naga iibin karaa inu wax ka kiraysan karnaa wa shartuhaa iijaabun iijaab waa in la helo mithlu aajartuka haada gurigan aan kaa kireeya waa tusaale aw manaaficahu ama shaygan dheefihiisaan kaa kireeyay wixii anfacu leeyahay aw akraytuka ama waan kaa kireeyay wa qabuul iyo qofkii laga kireeyo aqbala sidaa wey war hebelo waxaan kaa kireeyay shaygan ama shaygan manaaficdiisaan kaa kireeyay inaad gaadiidkan wadato oo wixii anfacu leeyahy aada qaadato in sidoo kale gurigan aada gasho oo dee aada intifacsato ayaan kaa kireeyay marka ereyada ah aajartuk iyo akraytuk labadaba way iska ansaxayaan dee kana waa inuu aqbalaa wahiya calaa qismayn laba qaybood wey ijaaratu dimatin wa ijaaratu cayn labadaasay uqaybsantaa kiradu wixii la kala kiraysanayaa waa mid dime ah iyo mid cayna isagaa fasiraya wa ijaaratu dimati ta magacaa la yidhaahde qofka un lagu leeyahy an yaquula waa inuu yidhahda istajartu minka niyo waxaan kaa kiraystay daabatan gaadi sifatuhaa kada oo tilmaanteedu ay taa tahay waa kambaniyo dabeedna uu saxeixayaa qofkani waxa uu leeyahay waxaan kaa kiraysanayaa gaari tioto ah oo lan cruiser ah oo nooca iyo noocaas oo modelkii kaas ahoo ama diesel ama naasto ah oo de wixii qarab uu isku khilaafi karay hadhow aan si aan la isu qabsanin oo dhan buu ka warramaya sifooyinkiisa oo dhan buu tilmaamaya wixii quruxdiisa ku saabsan xawliga socodkiisa wixii ku saabsan kharaabkiisa iyo la-aantii wixii ku saabsan intoo dhan buu wada cayimaya taasaa heshiiska lagu qoraya hadhow marka la isqabto dee wixii unbaa lasoo saaraya kaasi inooma qornayn wey markaa midhka meesha yaallaa waxa weeye qofkani waxaanuu ballan qaadayo wax ku qoraya waa wax dimadiisa lagu leeyahay ee kaashkii wuu qaadanaya bishii walba waxaan kaaga kareeyay buu leeyahay kun dollar markaa lacagtii wuu qaatay laakiin gaadhigiibuu soo wadaa ogow marka waxaynu ka sugaynaa gaadi sifooyinkan leh oo laga kiraysto oo aynu wadano inuu inoo keeno asaynu ka sugaynaa oo mase istajartuka waxaan kuu kiraystay lituxasila lii inaad ii keento khiyaadata sawbin si aad igu xasiliso maro tolideed oo mase rukuubii fuulid aan fuulo gaadhigaagan ilaa maka maka un inaan dee ufuulo saasuu leeyahy war hebela waxaan kuu kiraysanayaa si aad igu tasho maro noocaas ama waxa aad dee aan kuu kiraysanayaa oo aad ajiri igu tahay inaad ii dhisto guri dhagaxa afar maksin ah balaankiisu noocaa yahay qorshihiisu uu sidaa yahay markaa qofkan baa laga rabaa hawshan inuu xasiliyo waxa aan doonayaa inaad iqaado ilaa maka ee qadiyadda lagu xisaabtamayo aad maalka ku bixinaysaa waxa weeye in lagu geeyaad rabtaa maka tusaale ahaan hargeysa lagu geeyo hawdkaana waad joogtaa ninkii dee waxa uu kugu geynaya isagaa yaqaana sida curfigaa wixii la fuulan wey markaa gaarigu keenaya noocuiyo waxba kaama khuseeyaan ama mid duulayuu keenaya ama mid dee aayar soconaya laakiin adigu waxaad taqaanaa in uu kugeeyo ninkaasi halkaad cayimatay haddii dee qarad gaari ku jiro oo hore aad doonaysa inaad u tagtana heshiiska ku dar oo aan igu dhaafin maalin ama laba cisho aan igu dhaafin waa inaad caynkaa tidhaahda marka waxaan oo dhan qofkan wax shay la cayimayo laleeyahy shaygan ma ma jiro laakiin isagii baa lagu leeyahy wuxuu ku lacag qaadanaya inuu hawsha noocana xasiliyo ama shayga noocaasa keeno dimma qofka qoortiisay saarantah wa ijaaratu lcayn iyo shay muuqdo oo la kala kiraysanayo metr istajartu minka hadihi daaba gaarigan aan kaa kiraystay eeg waa mid meesha taagan mota aw istajartuka adiga laftaada waxa aan kuu kiraystay litakiita lii hada taw dawaarlow inaad maradan ku dheeda ii tasho marka waxyaabaha isku khilaafi karaa wuxuu odhan karaa maradan dee ma toli karo ama anigu ma aqaano waxbuu odhan karaa waa wax mucayanoo muuqda daabada laftigeeda waa wax mucayanahoo muuqata wax qofkan intuu ballan qaado uu keenaya maaha wa shartu ijaarati dhimma ijaaradan qofka laga shaygan qoorkiis qoortiisa saaran ee laga sugayo shardigeeda waxa weeye qabdu lujrati fi lmajlis bartaa heshiiska lagu kala qoro in mushqaayada lagu kala qaato markan aad leedahay gaari baan kaa sugayaa sifooyinkaa iyo sifooyinkaa le inaad iga kirayso dee yaanu wada hadal un meeshii noqonin ninkani gaarigiibuu keenaya maalmaha a ku ballanteenna wuu soo wadaa markaa waa in adiga dee kaashkii lagaa sii qaada haddaan adiga kaash lagaa qaadin isagana gaarigii laga sugayo dimadiisa lagu leeyahay maxaa lagu heshiiyey dee hadalun bay ahayd had iyo jeer marka hadalkaasi dhacana layskuma soo noqdo meesha haddaan wax la kala qaadanin haaliban marka waa in waa salamkiiba waagti salamkii aynu soo marayn ee uu lahaa kunkaa shilin qaadoo toban gadbadood ii keen uu lahaa noociisii wey markaa shardigiisu salamka wuxuu soo ahaa in kaashka la qadimo marka shaygii la sugayo tanna waa nooci si aanay meeshii majlis hadal unu noqonine majlis wax kala ibsi ay u noqoto waa in ninkan shayga sugayaa lacagtiisii dhiibo shaygiina uu sugo inta loo keenayo wa shartu ijaarat alcayn ijaarat lcayn shardigeedu waxa weeye an takuuna alcaynu mucayanata maqduura calaa tatliimiha yumkinu istiifaau lmanfacati lmadkuurati minha waytasila istiifaau manfacatiha bilcaqd shuruudaheedu waa kuwaas iyo kuwaa soo socdaba an takuuna alcaynu mucayana wixii la kala kiraysanaya inuu muuqdo ila waa ijaarat lcayn waqti baycu soo mu ahayn baycu mawsuufin fi dhima wa bayc alacyaan labadaas u ahaa baycu alacyaan cayn muuqatoo la kalaysanayo iyo baycu shayin mawsuufin fi dhima iyo shay la tilmaamo qofka laga sugayo oo isaga tunkiisa saaran oo laga sugaya labadaas waa tanna waa nooci marka haddaba haddii ay ijaarat lcaynti waxa la kala kiraysanaya waa inuu ya wax muuqda gaarigan gurigan saa waa inuu muuqda wastaadkan ayaa hawlgelaya dabeetana uu iska eegaayo ihahdaa kan waan kiraysan karayo ama ma kiraysan karayo warkiisa waa ina saa ku cadaadaa ishiisaa umacalina markaa wuxuu inoo sifaynayaa ma jira waxa weeye ma ku gelaysaa wakaasi gurigii mise kuma gelaysa sidaa wey maqduuran calaa tasliimiha qofkan laga kiraystay dee waa inuu dhiibi karayo laakin haddii gurigii laga kiraystay dayday ka haysto amaba balaayo kale ku dugleeda oo aanu inooguba wareejin karaynin dee maxaa la kiraysan manfacadiisee loo xasilinayaa dee horta waa inuu soo gudbin karo yumkinu istiifaau lmanfacati lmadkuurati minha manfacada la sheegay waa in laga oofsan karayo haddaan manfacadiisii shaygan la oofsan karayn oo xaajis jiro ama markaad gaarigiis tidhaahda fuul ama markaad gurigiis tidhaahda gal balaaya hortaagan waxyaabaha hortaagan waxbuu ka sheegi doonaaye saynu yeelaa marka maxaa la kiraysan in lacagtii lagu qaatay waayla islaamku wixii dee wuxuu diidayaa la isku odmayo wayatasila waa inuu la xidhiidho istinfaau manfacatihaa manfacada oofsashadeedu bilcaqdi heshiiska waa inay la xidhiidho taa qudhigeedu waa muhiim marka heshiiskii kirada la kala qorto shaygii la kala kiraysanayay horay waa inay ka bilaabmaysa intifaaciisi intifaaciisi waa inu horay ka bilaabmay way isku wada dhadhowiin shuruudani oo waa in aanu dee sanad iyo bil kadib iyo kiradu aanay bilaabmaynine imika uu qofkani la baashiri karayo haddaanu imika la baashiri karayninna de hadhow marka ay gaadho ee la intifaacsan karo kala qorteen heshiiska shuruudaha waxaa kamid a waa laa yatadamana alintifaacu intifaacan shayga la intifaacsanaya waa inaanu keensanayn istihlaaka caynihaa caynteedu inay dee meesha ka baxdaba wuu kuu sheegi doonaaye dee haddii uu idhaahdo nafar kaa beriisee la cunayaan kaa kireeyey miyaad iga kiraysay mise waad iga iibisay waa kala baabi le dee maxaad iga kiraysee kasoo hari baalkan shamaca ah ee la shidayo ayaan kaa kireeyey maxaa kasoo hari isagaa ixtiraadka sheegi doona waa in yacqida heshiiska waa in la gunto ilaa muddatin waqti tabqaa fiiha alcaynu gaaliban cayntani ay joogi karayso sida qaalibka walow miata sanatin fi lard haba ahaato boqol sanadoodne waa xagga dhulka marka la ego ilan dhulku ma guure aynaga dhiman weeye dadku isugu dawa waa in muddo la kala qorta heshiiskan sanad laba sanadood kuwan xataa gaaladaa markay wax saxeexayaan ama ay kala qoranayaan ayaa muddadaasay ku daraan laakiin dadkan waxaad arkaysaa iyagii oo waxun bay kala kiraysanayaan siiba guryaha muddo miyaynu sheegnaa bishii intaad bixinaysaa un baa la ama sanadkii intaad bixinaysa tobankii cisho intaad bixinaysa laakin muddo ma sheego haddii aan muddo la sheegin qofkani wakti walba dee waxaa meeshii soo geli karaa inuu kaa saari karo sidaa darteed muddo la filayo dhulkani inuu baaqi noqonayo shaygani ama dhul ha ahaado ama wax kaleba ha ahaade boqol sanaaba tusaale kugu soo qaade macnaha waktigeedu haba dheeraade ama ha gaabnaade wakti yoolihi waa inuu jiro lagu xisaabtamayo oo qofkii khiyaar u yeelan karo guriga lahaa adigiina aad ku xisaabtamayso ha dhowto markay dhammaato ama laguu jidiidiyo ama aad kaga baxdo muddadaasi waa inay jirtaa ad iska fiirsada curfigii baad odhanaysaa sharcigii dee markuu ka durkay baa qariib dadka qaarkood uu ku noqday haddaad tidhaahdo muddo intee laeg baynu guriga aan kala kiraysanah maxaynu muddo ka dhiganaa wuxuu kuleeyahay adeer xaggeed daba ka warwarka ka qabta anaa ku jooge ku jiruun dee bishiina intaa iska bixi ayuu macnaa la yaab bay ku noqotay waa in muddaday jirta falaa tasixu ma ansaxaysa haddaba ishaa ixtiraafkiibuu bilaabay ijaaratu axad alcabdayn ar labada midkood baan kaa kireeya ansixi mayso xagguu ixtiraaf u noqonaya waa mucayan cayntu waa inay mucayan mucayan maaha mar hadduu kuri labadan gaari midkood baan kaa kirayn doonaa saasaad intaa uegeysaa talow keebuu noqon baad leedahay maadaa deganba ma kaa wanaagsan buu noqon xiimaya mise kan daqashkaa saaad uga fikiraysaabad wax kaasi noqonaya walaa haa'ibin walaa aabiqin mid baxsaday ama maqanba hadduu kudhaa waan kaa kiraynaya maya dee mucayan maaha markaana lamana dhiibi karo oo dee waaba wax baxsadayba wa ardin laa maaa laha dhulaan biyaba lahayn buui waan kaa kireeyaad beera tide walaa yakfiiha almataru lizarci haddii la isidhaa beertana roobku aanu ku fillayn dee seed yeeli markaana waxay ku baxaysaa shardigii ahaa dee in manfacadeeda la oofsada ay suuro gelayso maxaad manfaco ka oofsan biyo ku filan waa beer roobaad waxaan uu kaaga kireeyay inaad khudrad ka beerto khudraduna dee waxay u baahan tahay meel masna ah oo biyuu duulayaan oo dee ceelal biyood beer biyood bay ubaahan waxaaidin iyo qaarkoodna malaha nufasaa bay dhigayeen be likansi masjidin oo masjid nadiifintii hadduu kaaga kireeyo dee addoon xaa-ido ah dee say u ansixi iyadana dee markaa masjidkii ma soo gelayso oo waxbaa dee kaga daadanaya iyadiina markaa wamankuuxatin liridaaci bilaa idni zawjin wamankuuxatin iyo tii markaa iyadana la qabay oo liridaaci loo doonaya inay wax jaqsiiso taasoo bilaa idni zawjin saygeeda ogolaanshihiisii aan haysanin dee ridaacu wax iska banaan bu markaa ruuxii dumarka ahayd haddii ay doonayso inay wax jaqsiiso sidaa kira ay ku qaadato de waa inay fasaxaysato qoraal fasaxa oo dee uu shaabadeeyo sawjkii uu saxeexay meesha waa inuu marayo laakiin haddii uu hadhow fiitooda tuuro ilmeheeni xaguu ku dhacaya yaa jaqsiinaya walastijaaru lcaam almustaqbal sanadka soo socda kiradiisa inuu yidhaahdaana ma ansaxayso ligayri lmustajir qofkan ku jira midaan ahayn wayajuuzu waa u banaan tahay lahu mustajirka waxa u yihi niyow sanadkan soo socda hebelow guriga adaan kaa kireeyay hadda nin baaba imika ku jira la soco oo laga yaabaa bilahan soo socda o dhan inuu ku jiro wuxuu ku baxayaa shardigii ahaa wayatasila istiifaau manfacatiha bilcaqd marka la saxeexo heshiiska horey waa inuu ka bilaabmayso kirada hadduu nin imikaba ku jiro oona weli kiradii ka dhammaanin de ha ka dhammaato markay ka dhammaato ee wixii banaanaadaan ayaa dabeetana lagaa kirayn doonaa sidaa waa inuu idhaahdo laakiin haddii imika uu u saxeexo